aad baad umahadsan tahay walaalka zikriye cumar sidaan la soconno kooxaha kacdan wadayaasha waddanka suuriya ayaa waayadii ugu dambeysay waxay wadeen howlgal militari oo lagu magacdaray radulcudwaan kaas oo ay ku beegsanayaan nidaamka nusayriyada iyo maleeshiyaadka rawaafidda ee gumaysiga ku haysta qaybo ka mid a waddanka suuriya ee dagaalkan oo inka badan toddobaad markan socda waxa uu ku tallaabsanaya horumaro ballaaran iyadoo kooxaha kacdan wadayaasha markii ugu horreysay ay isku ballaarinayaan masaaxo aanay horey ee ula wareegin intii uu kacdoonka suuriya bilowday warka xilligan cusub waxa uu yahay in kooxaha kacdoon wadayaasha suuriya ay si buuxda ula wareegeen magaalada muhiimka ah ee xamaah taasoo dhacda bartamaha wadanka suuriya dagaalyahanada kooxaha kacdoon wadayaasha oo isgarabsanaya ayaa dagaal maalmo socday kadib waxaa u suura gashay inay gudaha u galaan markii ugu horeysay magaalada xamaah gelitaanka magaaladana waxaa ka horeeyey dagaal aad u adag oo ay la galeen ciidanka nusayriyada ee magaalada ku sugnaa gaar ahaan ee guutooyinka sida gaarka u tababaran ee maleeshiyaadka nusayriyada ee uu ruushku sida gaarka u tababaray magaalada xamaah ee muhiimka ah ee dhacda bartamaha wadanka suuriya ee haatan si buuxda waxaa gacanta ugu haya kooxaha kacdan wadayaasha horeyna waxay kacdan wadayaashu ula soo wareegeen deegaanada iyo magaalooyinka hoostaga magaalada xamaah waxay sidoo kale kooxaha kacdan wadayaashu la wareegeen garoonka militari ee magaalada xamaah ku yaala halkaas oo ahaa goobta laga soo abaabulo ama ay kasoo kacaan diyaaradaha duqeymaha waxxushnimada ah ku garaaca ee deegaana ay ka mid yihiin idlib oo ka mid ah waqooyiga wadanka suuriya halkaasoo ay ku nool yihiin dad badan oo muslimiin ah oo diiday inay ku hoos noolaadaan gumaysiga nusayriyada marka garoonkaasi militariga ee muhiimka u ahaa nusayriyada haatan waxaa gacanta ku haya kooxaha kacdan wadayaasha guutidii sida gaarka u tababarneyd ee shan iyo labaatanaad ee militariga nusayryadana waxaa gaaray jab aad u xoogan oo ciidanka ugu badan ee lagu laayay dagaalada ka dhacayay xamaa waxay ka tirsanayeen guutadan guutadanna sidaan la socno waxaa hogaamiye dhigyacab lagu magacaabo suhayl al xasan kaasoo inta badan mas-uulka ah jaraa'imta nusayriyadu ay sanadihii lasoo dhaafay kula kacayeen ehelkeena muslimiinta ee shaam ee ku nool gaar ahaan wadanka suuriya ninkan suhayl al xasan lagu magacaabo dhowaan dhaawac ayaa kasoo gaaray weerar daroon loo adeegsaday oo kooxaha kacdoon wadayaashu ay ka fuliyeen meel banaanka ka ah magaalada xamaa marka isagiina dhaawacaas ayaa soo gaaray ciidankii uu hogaaminayay ee sida gaarka u tababarnaana ee dharbaxsho xoogle ayaa gaartay oo intooda badan waxay noqdeen wax lalaayo iyo wax gacanta lagu dhigo iyo wax dhaawacma iyo kuwa farakutris ah oo wax ka daya waxaa sidoo kale ee xoreynta magaalada xamaah iyo la wareegitaanka kooxaha kacdoon wadayaasha ka dhashay natiijo aad u wanaagsan oo ah in boqolaal ka tirsan maxaabiista muslimiinta ee ku jiray xabsiga xamaah ay dib u heleen xoriyadooda dad badan oo muslimiin ah oo sanawaad ku xirnaa xabsigan ayaana dib u xoroobay kuwaasoo ay ka mid yihiin haween muslimaad ah oo ay nusayriyadu tacdiyaad ee halkaasi ugu geysanayeen marka dadka muslimiinta ee ku dhaqan magaalada xamaah aad ayay ugu farxeen ee guushan ay soo hoyeen kooxaha kacdoon wadayaasha waxaana durba markii magaalada ay si buuxda ula wareegeen kacdoon wadayaasha ee isku soo baxay ee dad aad u fara badan oo haween ay ka mid yihiin kuwaasoo takbiirsanayay islamarkaana muujinayay shucuur farxadeed oo ku aadan inay ka xoroobeen ee nusayriyada magaalada xamaah waa magaalo istraatiiji ah waxay laba boqol iyo toban kilomitir ee ka fog tahay magaalada dimashq ee caasimada wadanka suuriya la wareegitaanka xamaah ayaana ka dhigan in kooxaha kacdoon wadayaasha wixii xilligan ka dambeeya ay suuragal tahay inay u jihaystaan dhanka ximis haddii ay ximis la wareegaanna waxay ka dhigan tahay in magaalada dimashq aanu xaalkeeda sahlanayn marka magaalada xamaa waxay sidoo kale caan ku tahay oo ay martigelisay xasuuq wuxushnimo ah oo nidaamka nusayriyada u geystay dadka muslimiinta ah kun sideed boqol siddeetan iyo labadii ayaa bashaar al asad aabihiisa oo lagu magacaabo xaafid al asad wuxuu halkaasi ku gumaaday dadka muslimiinta ah oo xilligaasi ku kacdoomay nusayriyada islamarkaana diidanaa inay ku hoos jiraan waxaana go'doon toddobiyo labaatan maalmood qaatay kadib ay ciidanka nusayriyada gudaha u galeen magaalada xamaa celcelis ahaan dadka maalinkaas halkaas ku shahiideyna waxaa tiradooda lagu sheegaa afartan kun oo ruux oo muslimiina marka waxay ka dhigan tahay in ku dhowaad konton sano kadib reer xamaah ay ka xoroobeen nusayriyada dhiiggii ay nusayriyadu maalinkaas ka daadiyeen muslimiintana mid la mida maanta iyagana laga daadiyey waa nusayriyada eh waxaana la wareegitaanka magaalada xamaah ay dad badan isahadaalinayaan in wax badan ay ka bedeli doonto siraaca iyo dagaalka ka soconaya ee wadanka suuriya ayna suuragal tahay in maalmo soo socda ay guulo horleh ku tallaabsadaan ee kooxaha kacdan wadayaasha hadba wixii kusoo kordha howlgalka radul cudwaan ee kooxaha kacdan wadayaasha suuriya ka wadaan ee wadankaasi waxay dhegeystayaashu kala socon doonaan wararka iyo barnaamijyada insha allah